Dhismaha Isbitaalka Guud ee Degmada Wallaweyn ee Gobolka Shabeellada Hoose oo ay in muddo ah ka socotay ayaa hadda maraya meel wanaagsan taas oo ay muhiimad gaar ah u leh bulshada degmada Wallaweyn iyo deegaanada hoos yimaada. Qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Wallaweyn ayaa si aad ah u soo dhoweeyay hirgelinta Isbitaalka Guud ee Degmada maadaama ay horay uga jireen degmada xarumo maadaama ay horay uga jirin degmada xarumo caafimaad. Qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada Wallaweyn ayaa soo dhoweeyay dhismaha Isbitaalka Guud ee Degmada.
Ee may baan a- a- may baan aragaya horta walfaylan aragaya laakiin haddii la iska tallado oo wal la iska darsado halkoo la nagado oo muwaafuq la nagado dhisime haddii muwaafuq la naganina ma dhisimaawo ee mayka dhisime isbitaalkaas ee heer degmada walweyn iniskooyaan oo mana insheeg ade ee mil fadheedaan see niin fayle isbitaalkan oo guud oo degmada walweyn oo mana insheeg ade hadda dhismadiis oo miilinki wanaagsan ay maraayo isbitaalkan inkaneen ma inka kahaano halka doolar lamada doolar ee tobanka doolar ini unu dhiibnu waaye marka dadka dhisooyan gudiyaalkina iina maanaa laku dambeeyo isbitaalkan dhisime maasha allah aadaan soo dhoweeyaane haddii unu ino bulshada reer koonfur galbeed gaar ahaan bulshada walaweyn soo dhowaayaane isbitaalkan aadaan ka faraxsanna in meelaan lagu dhiso waxaa waaye nin baahi oo zaa'ida liin qabay bulshada ga- khaasatan reer walaweyn baahi zaa'idaan qabaan isbitaal haddii xaalada oo emergency oo deg deg dhiyaan qaarsho may dhiyaasanaa degmada liinka xaliga korna ee xamar qofka lilirooro oo meelaasna naqskubato qarshaad badan oo qofkan qaada korna dhanka gaariga iyo ilaa iyo dhanka isbitaalkuba marka walwalba haddii oo degmada alkisuubiyo insha allah walbadan hagaagay haddii ilaahay dhaho sax waaye haa wax badanoo ku bedeli doonye macnaha waxyaabihii oo haddii qalabkii lasoo dhammaystiro daawooyinkii la sheeno ta- dhakhaatiir khibrad leeyaan degmada roogaan qaarshoon haddii meel kale xataa lagu sheeno wax badan hagaagay haddii ilaahay dhaho yacni waa ku mahadsantihiin yacni maxaa la dhahaa sida oo habboon a igu soo aa igu sharafteen inaan ka qayb galo Eh, midda labaad eh, waxaa u arkaa dhismaha degmada eh, isbitaalka laga dhisaayo inuu yahay oo maxaa la dhahaa dhismo maanta u baahan tahay bulshada waana isbitaal yacni bulshada u baahneed aana dhihi karo waqti munaasab ah oo bulshada yacni in ay isbitaalkaas ay hesho aa, la sameeyey waxaan rajeynaya in dhismihiisa la dardargeliyo sida bulshada ugu faa'iidaysato waqti yani sida waqti waqti ugu habboon yani maan u dhow wallaahi horta baahida caafimaadka degmada way jirtaa wayna badan tahay Ee, baahiyaha degmada caafimaadka dee waa la tirinaa la- ma la soo koobi karo waxaan rajeynaa yani maxaa la dhahaa inuu isbitaalkaas uu dabooli doono baahiyaal badan oo dhanka caafimaadka ah isbitaalka guud ee degmada weli runtii waa fikrad wanaagsan aadaan u soo dhoweynaynaa n haddaan nahay dadka degmada welwen n magaalada in isbitaal loo dhiso oo aragtay aday horumar inay taabato waa wax aad u muhiimsan n inta badan sidii waagi hore dhici jirtay n dadku markay xanuunsadaan ama qof ay xaalad gaara ku soo boodo waxay- waxaa dhici jirtay in amar loola ordo oo waa fursad aad u wanaagsan runtii marka waa soo dhoweynayna runtii reer waliba isbitaalkan baahi weyn bay u qabaan oo isbitaal oo runtii aad u casri ah oo aragday baahi bulshada baahiyaha badan ka daboolay ma jiro isbitaaladan waa yaryar laakiin waxay u baahan yihiin dadka isbitaal isbitaal weyn bulshada wax badan buu ka daboolayaa oo Hirgelinta Isbitaalka Guud ee Degmada Wallaweyn ayaa waxa uu dabooli doonaa baahiyo badan oo ay bulshada Wallaweyn u qabeen helitaanka xarumo caafimaad.